assalaamu calaykum marka hore waa ku salaamayaa adiga iyo voice of america waana ku mahadsantihiin xiriirka aad nala soo xiriirteen tartankan waa tartan sanadla ah sanad kasta samarka ayaanu qabanaa waxaana isku daynaa inaan keenno kooxa badan oo north america nooga yimaada soo samar kasta ayuu noo dhacaa waa gartay cabdishukriyow tartankan maxaa looga gol leeyahay ujeedada tartankan waa isu keenidda dhalinyarada soomaaliyeed ee waqooyi america annagoo adeegsanayna so sacker as a vehicle for positive change oo taa micnaheedu yahay waxaan rabnaa in aan dhalinyarada soomaaliyeed ee waqooyi america joogta ay helaan meel ay isugu yimaadaan fikirkooda isku dhaafsan karaan ay isku baran karaan iyo inay ka faa'iidaystaan walaalahooda kale ka aqoon badan ama ka waaye aragnimo badan sidoo kale markii aan isu keenno dhalinyaradan waxaan isku daynaa inaan kala hadalno micnaha wada shaqaynta team worka kobcinta waxbarashada iyo ku noolaashada nolol ka baxsan muqaadaraadka waxaan isku daynaa inaan ciyaalka ku baraarujino inay haystaan health lifestyle choices
waa gartay barnaamijyadan dhan ee aada ii sheegtay waa barnaamijyo u baahan dakhli ama lacago in lagu fuliyo marka yaa idinka kaalmeeyo ma idinka jaaliyadda soomaalida ah bes ayaa soo abaabulo mise hay-ado kale ayaad gacan saar leedihiin oo howlahan idinka kaalmeeyo xaqiiqdii waxaa weeye programkan dadka daabihiya waa shan nin oo dhalinyaraa iyo dhalinyaro kaleeto oo caawiso adiga ilaa kontameeye gaaraya marka markii hore waxaan ku shaqayn jirnay annaga ayaa wax isku dardari jirnay oo dadkaan wax u qaban jirnay alxamdulilah hadda waxaan samaynay xoogaa yaroo progress ah waxaa dhacday in ay hadda siriga naga cover garayso city of seattle mayors office-ka in uu hadda nala shaqeeyay markii uu ogaaday inaan shaqadan volunteerly kusoo qabanayna intaan oo sano oo hadda ay noo keenaan ama noo provide gareeyaan barxadda aan ku dheelno goormuu bilowday tartanka goormaa la filayaa inuu soo gabagaboobo tartankan waxa uu bilowday sabtidii hadda lasoo dhaafo oo octoobar sagaalkeedii ahayd tartankan waxaa ka qeyb gelaya saddex iyo toban kooxood sanadkan kooxuhu toddoba kooxood waxa ay ka timid magaalada oo ay ku jirto kooxda defending championkaah oo iftin banaadir juba north stars horn of africa alnur f c iyo b y s waxaa kaloo ayagana dibadda nooga yimid lix kooxood oo ay ka mid yihiin kooxda ugu weyn north america kooxda twin city oo minnesota nooga timid koox kaloo ayaduna aada khatar u ahoo nooga timid midnimo la dhaho oo minnesota nooga timid walaalaha california oo uu hogaamiyo nin aada ugu xeel dheer dhinaca sboortiga cabdisalaan xaaji waxaa noo yimid ayagana walaalaha arizona waxaa noo yimid dhalinyaro kale oo canada nooga timaado edmonton nooga timid ayagana waxaa nala jooga laba kooxood oo portlandka deriskana nooga timaada koobkan waxaan rajaynaynaa in uu dhamaado hadduu ilaahay nafta nagu gaarsiiyo bisha lix iyo tobankeeda sabtida koobka markii uu koobka markii uu xirmayo waxaa sanadkii hadda lasoo dhaafay markuu xirmayo waxaa isugu yimid dad ka badan laba kun iyo shan boqol oo qof oo soomaaliya oo ka timid magaalada siyaaro iyo nawaaxigeeda sanadkan koobka waxaa bixin doona mayorka seattle aid mary waxaa kaloo isagana markhaati ka noqon doona oo joogi doona oo raba hadda wixii ka dambeeya inuu nala shaqeeyo maxaa la lahaa seattle police chiefka waa gartay yaa la filayaa kooxahee ugu cadcad ee la filayaa inay ku guulaystaan tartanka sanadkan ee lagu qabanayo magaalada seattle wallahi xaqiiqdii ma sheegi karno hadda weli nakaad stageki lama gaarin arbacada ayaa nakaad stageka la gaaraya so usually faalladu waxay ku fiican tahay in markii kooxaha isku soo haro oo sideedaa la ogaado markaas ayaa la qiyaasi karaa laakiin haddii aan tusaale ku siiyo sanadkii hadda lasoo dhaafay two thousand thirteenka afartii kooxood oo semifinalka timid oo ay ugu horeysa iftin oo koobka qaaday banaadir oo koobka laga qaaday d y s iyo midnimo minnesota ka timid afartooduba aad bay u cadcadiyiin hadda geemakay dheelayaan si fiican ayay u dheelayaan waxaa kaloo ayadana tiamka hadda magaalada siyaara ugu cadcada kooxda la dhao north stars oo sanadkan waxay sameeyeen waxa la dhao reloaded waa aduu oo dhaay sanadkeeni ayay nagu dhaheen waa kooxda hadda ugu talentiga fiican kooxaha hadda jooga magaalada